alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslama ama bacd qaala almusanifu raximah llahu tacaala alraabicu farca faraad idaa rawaa haddii uu wariyo bacdu hiqaati hiqaadan qaarkood addaabitiina oo dabdiyeen daabitiin ah waxaan dhahnay addaabitiina waa min baabi tawkiid lay waaye mooyaane athiqa markii la yidhaahdo raawigaani hiqa markii la yidhaahdo wuxuu koobsanayaa laba sifo sifada koowaad alcadl sifada labaad addabdu labadaba waa soo galaysa athiqa ninkan raawigaanid waa hiqatun haddii la yidhaahdo waxaa koobsanayaa laba sifo sifatu lcadli iyo sifatu dabdi marka maadaama saasay tahay ee addaabidiina in lagu daro min baaba tawkiid leway mooyaane hiqa madmuunkeeday ka mid tahay dabdiga waay idaa rawaa haddii uu wariyo bacdu hiqaati hiqaada qaar ka mid ah addaabidiina daabitiinta ah alxadiida xadiid haddii uu wariyo bacdigaasi mursalan haal uu yahay xadiidkii mid la irsaaliyey wa bacduhum qaar ka midana ay wariyaan xadiidkii muttasilan haal uu yahay mid la xiriiriyey aw amase bacduhum xufaadii qaar ka mid ah mawquufan haalu yahay uu wariyo xadiidkii wa bacduhum qaar ka midana marfuucan haalu yahay ay wariyaan ama wariyo aw amase wasalahu xadiidkii xiriiriyo hu bacdigii huwa dheh huwa bacdigii huwadi faacilkii ayaaba soo muujiyayba daahirkii ma ka dhigaysankii damiir ka dhigay meeshingaalo baaris aw amase wasala xiriiriyo hu xadiidkii huwa bacdigii waay aw amase rafacahu rafciyo xadiidkii bacdigii fii waqtin waqta waqtiyaasha ka midana u rafciyo wa arsala irsaaliyo bacdigii hu xadiidkii wa waqafahu waqfiyo bacdigii hu xadiidkii fii waqtin waqti kalena waqtina waa irsaalina waqtina waa waqfinaya fasaxiihu haddaba sida saxiixa marka masaladu waa masalo khilaaf ka taagan inuu khilaaf ka taagan yahay xaggaa ka fahmaynaa fasaxiihu way marka fasaxiihu sida saxiixiga ah saxiixnimo badan ana alxukma xukunka mar walba waxaa u sugnaaday liman qof wasala huwa manka xiriiriyey hu xadiidka waay aw amase rafaca huwa xadiidka rafciyey rafaca huwa manka rafciyay hu hadiidka waay wuxuu leeyahay musanifka raxmatullahi aleyh farcagan afaraad kaga hadlayaa haddii hiqaadii daabitiinta ahaayeen qaar ka mid ah xadiid ay wariyaan mursal isagoo yahay qeyb waay koox koox waxay ku warisay mursal isagoo ah qaar ka midana xadiidkii way warisay isagoo ah muttasil muttasil dadkii ku wariyeen iyo dadkii mursal ku wariyeen way iska soo horjeedeen soo maa mursalna waa midkii saxaabigiisu dhacay muttasilna waa midkii xiriiriyey xiriiray waxa baan ka dhicin sanad ahaan markii la fiirsho laba iska soo horjeeda waayo ama qaarkood xadiidkii waxay ku wariyeen isagoo ah mawquuf yaa lagu joojinayaa alalidlaaq yaa waay aaabiy taabici ma ku banaan tahay in mawquuf lagu dilaawo maya ilaa muqayadan mooyaane mulaqa ma banaan ama qaarkoodi waxay wariyeen mawquuf asagoo xadiidkii ah saxaabi ku dul joogo ruwaadii qaar ka midana waxay wariyeen asagoo xadiidka ah marfuuc loo rafciyey nebiga waaye labadan suuradood waa laba kooxood iska soo horjeedo saas waxa ku warinayaan waay laba qiibood laba kooxood ka kala dhig haye yaa la siinayaa xukunka la siinayaa marka qoladii mursalnama xadiidka ku warisay maa la siinayaa mase qoladii muttasilma ku warisay musanifku ma u raajace alxukmu liman wasalahu waa yahay qoladii mawquufnimo ku warisay iyo qoladii marfuucnimo ku warisay yaa la qaadana warkoodii alxukmu liman rafacahu kaasaa la qaadanayaa maxaa dhacay ninkan wuxuu haayaa oo xiriiriyey ama rafciyey ziyaadatu lcilmi u qabaa cilmi dheeri ah inuu xadiidka mutasil yahay aqoon dheeri ah ayuu u leeyahay qofkan rafciyeyna aqoon dheeri ah ayuu u leeyahay wixii aqoon kii irsaaliyay aqoon aan u lahayn kii waqfiyey aqoon aan u lahayn ayaa ninkan uu leeyahay asaga uu leeyahay waa yahay man calima xujatan calaa man lam yaclam way marka xuji wuxuu ku noqonayaa kii wax yaq og oo cilmi dheeri ah itisaalkan wariyey ee cilmi aqoon dheeri hadduu yahay kii kale xuju lagu noqonayaa waa laga badinayaa oo alxukmu liman wasalahu aw liman rafacahu waay waa laba qiibooda kale yihiin marka laba kooxood way koox saasa u gashay kooxna saasa u gashay awal sano intii laga soo bilaabana hal qof le way hal qof xadiidkii mar wuxuu ku werinayaa mutasilnimo marna mutasil muqaabilkiisa ku werinayaa mutasil maxaa muqaabil u ah inti inta meeshaan lagu sheegara meel kale haadin idinka muta mursal waay mar xadiidkii ninkan hal raawi le way kan mar wuxuu werinayaa as xadiidkii wuxuu ku werinayaa mutasil marna mutasilka soo horjeedkiisa ku warinaya oo ah mursal marna marna wuxuu ku warinayaa marfuucnimo marna marfuuc kana ka soo horjeeda ku warinaya oo ah mawquuf waay asla asagii le waay haddaba see la yeelayaa xaaladee la qabanayaa fi xaalati lwasli iyo fi xaalati lrafciya la qabanayaa sidaasuu leeyahay xukunka markaas ayuu sugnaaday khulaasadeed waa intaas waaya sawaaun waxaa seman ee waxaa laga yaaba markii hore inuu irsaal ku wariyey u ogaaday markii dambena xadiidkan inuu mutasil yahay markii hore inuu ku wariyey waxaa laga yaabaa mawquufnimo oo laakiin markii dambe u ogaaday xadiidku inuu yahay marfuuc waayo idan waxaa waaye waxaa la fiirinayaa itisaalka iyo rafcigii sidaas waay sawaaun waxaa siman kaana ahaya almukhaalifu midka khilaafay lahu asaga khilaafay milahu asaga oo kale ahaya xagga itiqaanka iyo xifdiga aw akthara ama mid ka badan xagga itiqaanka iyo hee xifdiga kaga badan ahaya kala qaad ma lahan mar walba ee waxaa la fiirinayaa kii wasliya iyo kii rafciyey layla fiirinayaa maxaa dhahay maxaa saas loo fiirinayaa lianna dalika kaas oo itisaalka ah ama ama rafciga ama wasliga dheh lianna dalika kaas oo rafciga ama wasliga mid walba midka rabta u celiye oo isku mid waaye lianna dalika kaas oo rafciga ah ama wasliga ah ziyaadatu hiqatin waa nin hiqa ah ziyaadadiisi waa ziyaado keenay waay cilmi dheeriya keenay waay wahiya ziyaadatu hiqana maqbuulatun waa mid la aqbalaayo waaya sidaa daraaddeed alxukmu liman wasala iyo waliman rafaca sidaasa uu leeyahay musanifku saas rajaxay waxayna u ictimaadayaan masaladani xadiidkii alimaamu albukhaari werinaayey oo ahaa lafdigiisi laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiidkaas laa nikaaxa nikaax ma ansaxaya miya mas kaamil ma aha waay waxaabaa la anfinayaa nafyigii saddex mid ka mid a noqonaya haye nafyigi nafyi saddexda noqonaya maa way horta nafyu sixa ya ukaadee saddexa nafyi jirta haye nafyu sixa nafyu lkamaal nafy lwujuud waay nafyigi inuu yahay nafy lwujuud nafy lwujuud maxaa laga wadaa waxaan in ay dhacayaan ay jiraan dhanbaba ay la anfinayaaba maba dhici karaan wax jiraba ma aha wax dhacaya ma aha waay waa la anfiyey nafyu sixana waa dhacayaan laakiin ma ansixin waayo nafyu lkamaalna waa ansaxay laakiin hee nuqsaan naqsi ku jiro waay kaad sheegaysa hadda kan keebay saddexda mid ka mid ah sixa waay wujuud ma lama dhihi karo maxaa dhacay weli la-aan dumar badanana guursanaya waa jiraan soo maa oo nafyulwujuud uu yahay nafyulkamaal lama dhahayo nafyulkamaalna ma dhahayo baxaa diidaya xadiidka kale ayuma imraatin nakaxat bikayri idin waliyaha fi nikaxa baatil bana u dhahay idan muxuu noqonaa marka nafyu sixa waaya laa nikaxa ilaa biwaliyin haddaba xadiidkaasi ayaa waxaa la weydiiyey alimaamu albukhaari raxmat ullaahi calayhi xadiidkaasina waxaa ku imaaday laba dariiq dariiq la waslinaayo iyo dariiq la irsaalinaayo dariiq la waslinaayo iyo dariiq la irsaalinaayo waay xadiidkaasi mursalnimo waxaa ku wariyey ninka la yidhaahdo ashucba ibnu xajaaj iyo sufyaan athawri sufyaan athawri shucba ibnu xajaaj iyo sufyaan athawri way warinayaan xadiidka asagoo mursal ah labadaasay ka warinayaan abi burda abi may waxay ka warinayaan isxaaq abu isxaaq sabici dheh abu isxaaq asabiici ayay ka warinayaan abu isxaaqna wuxuu ka warinayaa abi burda abi burdana wuxuu ka warinayaa nebiga waay maxaa meesha ka dhacsan marka saxaabi oo ah abi burda aabihiis oo ah abi musal ashcari xadiidka maxuu noqday marka mursal waay dariiqadan wuxuu ku yahay mursal ayib waxaa la wariyey xadiidka haddana isagoo mawsuul ah yaa wariyey israa'iil ibnu yuunus nina dhahay ee wuxuu ka warinayaa can jaddihi abi isxaaq asabiici wuxuu ka warinayaa can abi burda wuxuu ka warinayaa can abi muusa wuxuu ka warinayaa can inabiy sal lay slam sanadkan wuxuu yahayna mutasil waay labadaasii ayaa ku yimaaday ruwaadii qaar ka mid a xadiidkii maxay ku sameeyeen itisaal qaar ka mid a maxay ku sameeyeen irsaal waayahay qaacidadani haddii meeshaan noo taalla haddii lagu socdo alxukmu liman liman warsalahu liman wasalahu oo ah yunis ibnu israa'iil ibnu yunus asaga wasliyey xadiidkaasa markii labadaasi waddo ku yimaada la weydiiyay imaam albukhaari markaasa wuxuu dhahay hee xadiidkani waxaa sax ku yahay mawsuulnimo israa'iil ibnu yuunus wuxuu dhahay waa nin hiqa ah ziyaadadan asaga la yimaadeen waa la aqbalaya wa ziyaadatu hiqati maqbuulatun ayuu dhahay imaam albukhaari raxmat ullahi caleyh sidaa daraaddeeda xadiidkaas ayaa tusaale ahaan u keensanayaane tadriibkan waa keenayaa siyuudi haddaba marka maxaa meesha ku cad in alxukmu liman wasala uu leeyahay ee laga fahmaya soo maha ayadoo la og yahay israa'iil ibnu yunis tiqaba ha ahaadee uusan gaaraynin shucbe i sufyaan marba midkooda hataa hatana haddana laba qof oo ajilo ah im a'imo ah xufaad ah fiqigoodii iyo kalsoonidoodii meesha ugu dambe ay joogaan ayuu khilaafay way irsaaliyeen ayaga haddii marba irsaaliyen waa khilaafay asagoo ka hooseeyo ayaa wasliyey wasligaa la ictibaariyey sidaa daraaddeed marka lama fiirinayo xufaada he xukunka mar walba waxaa dhisanaya liman wasala aw liman rafacaha way dhaheen sidaa daraaddeed marka ziyaadatu hiqati maqbuulatuna meesha ka soo baxday dhaheen imam albukhaari u dhahay laakiin warkaasi waa laga daba tagay alimaamu albukhaari saas markii uu leeyahay ziyaadatu hiqati maqbuulatu markii uu leeyahay ee sidaas keligii ama aha itisaalkaas keligiis ma ictibaarinine qaraa-in kale ayuu fiiriyey oo ka mid tahay qaraa-intaasi israa'iil ibnu yunus maxaa waaye ahbatu nnaasi fii jaddihi waay israa'iil ibnu yunus ahbatu nnaasi fii jaddihi awowihiisii axaadiidka ka warinayo waa kan ugu fiqaysan ugu sabtinimo badan waay maxaa dhacay wax badan waa daa'imayay mid almajaalis farac badan ayuu la joogi jiray shucbi iyo sufyaana hal mar xadiidkan ka wariyeen qaraa-intaas darteeda u fiirshay mooyaane oman fiirinin keli ah hee waa ziyaadatu tiqdaasi keligeed ma fiirinin masaladaasi ziyaadatu tiqdatin waa noo imaan doontaa laakiin tafsiilkeed waxaan dhahnay saddex qola ku jiraan saddexdiis qol yaa noo soo muraajicin karaa haye ninka ninka ha maxay yihiin saddexdaasi tafsiilkeeda ikhtisaar kusoo marnay tafsiila ku jiran dhahnay qaraa'ina la fiirina qaraa'intaas in tafsiil la gelin tafsiilka wuxuu yahay saddex haye haddii ninkaani ziyaadadan keensaday uu yahay nin akthar wa arfac wa arjax midka kale uu yahay ziyaadatuhu maqbuula waa yahay haddii labada ay sinnaadaanna labadabna waa la ictibaarinayaa mid wal mid walba dhinaciisii ayaa waa la fiirinayaa wixii ninkaani uu dhahay iyo waa la fiirinaya labadood waa la aqbalayaa warkoodiiba haddii ninka siyaadiyey ka hooseeyo ka daciisnay ka hooseeyo laa yuqbal lama aqbalaya idan bilqaraa'ina la fiirinaya waxaa laga yaabaa xadiidkii inuu mursalnimo dadkii irsaaliyeen marka qaarkooda uu raajax noqdo mutasilka laga raajax noqdo idan laabudda bilqaraa'in in la fiirsho waayo sidaas rajaxsan wa minhum culimmada ayaa ka mid ahaaday man qofo qaala dhahay wa minhum culimmada ayaa ka mid ahaaday man qofo qaalan yidhaahday alxukmu xukunka liman arsalahu ayaa u sugnaaday aw amase waqafahu waqfiye ayaa u sugnaaday qool labaad way soo maha qool labaad waay qaala alkhaiibu khaiibu albagdaadi wuxuu dhahay wa huwa qoolkaani oo ah liman arsala iyo liman waqafahu ah akharu lmuxadisiina muxadisiinta badigooda qoolkoodii waaye wa can bacdihim laba qool aan haysnaa qool saddexaadu raba marka inuu sheego wa can bacdihim muxadisiinta qaar ka mid a xaggood in waxaa laga sheegay alxukmu lilakhari inuu yahay wa cinda maydin qora idinku wa can bacdihim ay qoraan sax dhima laha wa cinda bacdihim culammada qaar ka mid aan xag agtooda waxaa ahaaday alxukmu xukunka lilakhari qofkii badan ayaa la ictibaarinaya mar walbo haddii qof dadka ay badan yihiin mursalka werinayaan isaga la siinayaa kii kale waa laga tagaa haddii ay naqdaan dadka mursalka mawsuul werinayaan ay bataanna mursalkii waa laga tagayaa haddii ay bataan dadkii waqafiyeyna kii marfuucgaa waa laga tagayaa haddii marfuuc dadkiisa bataanna kii mawquufya laga tagaya mar walba waxaa la alxukmu lilakhar way gol saddexaad way wabacdum wacinda badi ma qotan wa bacduhum culamada qaar ka midana hee agtoodii waxaa ku sugan lilaxfadi alxukmu lilaxfadi mar walba waxaa la fiirinaya kin kan xifdi badan idan imasa madhabood ku sugan afar soo maha afar waay wacalaa haadaa kan qolkan wacalaa haadaa wa binaan calaa haadaa kan dushiisii markii lagu dhiso kaasoo alqowl ah qolkaani markii lagu dhiso oo dambe low arsala haddii irsaaliyo hu xadiidkii aw waqafa waqfiyo hu xadiidkii alaxfadu wuxuu rabaa meesha dhab kaga hadlo haddii noqdo midka xadiidkaani irsaaliyey nin xaafid ahaa nin xaafid ah hadduu ahaa ninka wasliyeyna nin laga xaafidsan yahay uu yahay ninkan irsaalku kuuriyey haddii laga badan yahay yaa la qaadan allahay aarka soo maha asiga maadaama laga batay maanta xukunkaasa la qaadana la yidhaahday asiga cadaaladiisii maadaama maanta laga batay markii hore xaafid u ahaa dhib u keensanaysaa ka badnaantaasi maya ihaa taasuu rabaa laba qoola ku sugan haa iyo maya waa wacalaa haadaa warkan korkiisii markii la qabto low arsalahu haddii xadiidkii irsaaliya oo waqafahu ama waqafiyo alaxfadu kii xifdi badnaa hee laa yaqadaxu ma dhaawacayo alwaslu wasligii iyo warafcigii fii cadaalati raawihi raawi man raawil mursal iyo raawil mawquufkii waay ee wasliga dadka kale wasliyaan asiga cadaaladiisii dhaawac uma keensanayaan maadaama maalka maanta uu gefay waxaa laga soo qaadaa nin gefay badi bani aadamkana gef kama marna waa mid dabiicati albashar ka mid ah soo maha qof aan gefayn waa yaryahay ma laha haddii qof caalim gefay uu noqona bes ilaa haddii gefkiisi u farabato mooyaane markaas xukunkaare leedan leedahay wa qiila waxaa la yidhi yaqdaxu waa dhaawacaya fii waslihi wasligiisii maa kii ayaa dhaawaca arsalahu maaga irsaaliyay alxufaad way wixii hufaad ay irsaaliyeen ee kii wasliga ahaa waa dhaawacya haddii marba sida xaafidu yahay irsaal ku wariyey kii wasla lagu wariyey dadkii wasla ay ku wariyeen xadiidkiisii wax buu dhaawacaa yaa dhaawacaya kii xufaadda ay wariyeen ninkaanii xaafidka ah waa la dhaawacay warkiisi waana gool daciifa way kaasi kan hore ee saxsan gool daciifa way mid kore ee saxsan annoc athaani cashar altadriis نعم واسكا أذكت لكنها لو قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني التدليس نوع لبات وتدليس لبيت بنات النوع الثاني عشر نوع لبيت بنات التدليس تدليس هو تدليس ومصدر دلس يدلس تدليس التدليس waxaa jira mudallis iyo mudallas iyo tadliis mudallis waa raawiga mudallasna waa xadiidka tadliiskana suurad iyo qaabka loo samaynayo waaye mudallas tacriifkiisii hadda korna waa soo marnay waa xadiidka ayaa laga wadaa ee waxaa la yidhahdaa huwa alxadiid mudallas wa huwa alxadiidu wa xadiid aladii xadiidkaasoo ukhfiya lagu qariyey fii isnaadihi sanadkiisii dhexdiisu caybon cayb lagu qariyey liyakuuna daahiruhu daahirkiisii si uu ahaado xasanaa mid xasan ah daahirkiisii si u noqdo xasan kaas waa xadiidka way alxadiidu almudallas xadiidka la tadliisiyey mudallis bikastri laamna waa raawiga xadiidka tadliisinaya waay tadliiska samaynayo ayib tadliiska si musanifka sheegi doono raxmatullaahi calayhi waa laba qiibood laba qiibood waay qiibta koowaad waxaa loo yaqaanaa tadliis lisnaad qiibta labaadna waxaa loo yaqaanaa tadliis shuyuukh tdliis lisnaad tadliis alisnaad tacriifkiis waxaa waaye musanifku wuxuu sheegayaa mid kasta suuraddiisa noo sheegi doonaa tacriifkiisii waxaa waaye tadliis lisnaad huwa riwaayat raawi sidii hadda ka hor soo marnayba riwaayat raawi raawaga riwaayadiisii waaye warintiisii waaye caman qof xaggiisa ka warinaayo samica raawiga soo maqlay minhu manka xaggiisii wax buu ka soo maqlay inuu ninkaasi asa wax ka maqlay hadda ka hor wax ka wariyey muxuu ka warinayaa marka maa lam yasmachu minhu wax isaga aan ka maqlin ninkaan ninkaan in wax ka maqli jiray waa la ogyahay waa jirtaa wax waa ka maqlay asalkiis wax waa ka maqli jiray inuu wax ka maqlay waa la ogyahay in isla kulmeen oo wax ka maqlay waa la ogyahay laakiin waxaan hadda asaga ka warinayo gaar ahaantoodii kama maqlin asaga asalka maxaa loo ogyahay in wax ka warin jiray oo wax ka warinayo waa la ogyahay waa la hubaa asaalatan laakiin xadiidkan gaar ahaan hadda asaga tadliisinaya kama maqlin muxuu rabaa marka maadaama asalkii hore wax ka maqli jiray kanna inuu dhaho ninkaan ninkaas wax waa ka maqlaaye waa xadiidkiisii in la yaro rabaa laakiin wax baa ku jira kan dambe mima lam yasmachu minhu muuhiman asagoo moodsinaayo annahu samicahu inuu xadiidkan soo maqlay minhu sheekhii mankii xaggiis ka soo maqlay bisiiqatin taqtadi samaaca bisiiqatin siiqo kaga wariyo taqtadii keensanayso asamaaca samaaca keensanayso sida kacan waqaala wadakara wixii la midka samaac waa keensanaysaa taas samaac waa loo istimaali karaa maraha qaar sidaasaa kaga warinayaa waxaa loo yaqaanaa kaasi tadliis alisnaad madka labaad waxaa waaye tadliis shuyuukh waay tacriifkiisina waxaa waaye hadda korna waa soo marnay huwa riwaayatu raawin can shaykhin samica minhu fayusamiihi aw yukaniihi aw yansibuhu bima laa yucrafu bihi kay laa yucraf walaa yuhtadaa ilayh huwa riwaayatu raawin raawi riwaayadiisii waaye oo warintiisii waaye can shaykhin sheekh xaggiis waxaa ka wariyey samica sheekhaasoo samica raawiga minhu xaggii sheekh xaggiisii ka soo maqlay wax fa yusamiihi raawigii marka sheekhii ayuu magacaabaya aw yukaniihi ama waa u kunyaynaya kuni uu samaynaa aw yansibuhu ama wuxuu waa u nisbaynayaa bimaa kii ayuu ugu nisbaynaya laa yucrafu bihi sheekha aan loo yaqaanin maxaa saasuu yeelay marka kay laa yucrafa si aan loo garanin oo walaa yuhtada ilayhi xaggiisi aan lagu hanuunin sidaas darteeda u yeelayaa labadaasi nooc ayaa la yidhaahdaa tadliiska tacriifkiisa maxaa waay markii la yidhahdo marka hore horta wuxuu u qaybsamayaa laba la yidhahdaa kadib waa mid kasto markii la sheego tacriifkiisa la sheegayaa musanifkina labadaasi nooc waa sheegaya suuradoodina waa sii tilmaami doonaa fiiri marka wahuwa tadliisu qismaani duu qismayni laba dhibood kii u saaxiib ah waay alwalu midka koowaad qismiga koowaad tadliis lisnaadi waay isnaadkii tadliiskiisii waay sanadkaayaa la tadliisiyey sanadkii ayaa la tadliisiyey waay mudaliskina ama tadliiskan wuxuu u badan yahay kan waay tadliis lisnaad waa farac badan yahay labadan keli maaha bal saddex ama ka badan uu gaarayaa laakiin anta badan antiisii badan tadliisku wuxuu u noqonayaa aqsaamtiisii tadliis lisnaad waay suuradiisii u raba marka ninkuu sheego wadalika kaasin waxaa waay suuradiisii bian yarwiya raawigii inuu ka wariyo caman qof xaggiisii waayo caashara la zamantomay manka hu raawiga waayo qof asaga la zamantamay oo isku waqti ay soo gaareen inuu ka wariyo maa xadiid xadiidkaasoo lam yasmac huwa raawiga aan soo maqlin hu xadiidka minhu mankaas xaggiisa aan ka soo maqlin muuhiman haaluu yahay mid moodsiinaayo samaacahu raawiga soo maqlidiisii ninkaas xaggiis ka soo maqlay oo moodsinaayo aanna ka soo maqlin muxuu isticmaalayaa marka markii saas uu moodsiinayo qaa'ilan haal odhanaayo raawigii qaala fulaanun hebel wuxuu dhahay oo mase can fulaanin hebel xaggiis waxaan laga wariyey iyo wanaxwihi ayuu odhanayaa daahirka marka maxaa loo malaynayaa in nin ninkaan ninkaan inuu ninkaas waxa ka maqlay xadiidkan ka maqlay aslan waa ka maqlay laakiin xadiidkaanaa ka maqlin kii isagaan ka maqlina marka wuxuu moodsiinaya inuu ka maqlay mana ka maqlin waayo kaasaa la yidhahdaa tadliis ulisnaad idan in kulmaan labadoodii waa shardi soo ma in nin ninkan wax ka maqlay waa shardi leh wax inuu ka maqlay waa shardi laakiin kana gaar ahaan aan ka maqlin bikhilaafi mursalol maxamed eh bikhilaafi mursalol khafi waayo kaasi waxaa la fiirinaa keli ah mucaasara laakiin inuu la kulmay wax ka maqlay lama fiirinay soo ma sidaas warubamaa lam yasqithu lam yusqit shaykhahu intan waa suuro kale marka culamada qaarna qaybtan wuxuu ku tirinayaan inuu yahay nooc kale oo ah tadliis ataswiya oo sharu aqsaami tadliis ah sharu aqsaam atadliis waa tadliis taswiya waay suuradaa marka taas ayaa culamada qaarna ku tirinayaan laakiin hadda musanifku wuxuu ka dhigay suuro ka tirsan tadliisul isnaada loo malaynayaa wa rubbamaa waxaa la arkaa lam yusqid huwa raawigii inuusan ridin shaykhahu sheekhiisii inuusan ridin oo wa asqada huwa raawiga uu rido hayrahu hayra shaykhihi sheekhiisi keyrkiisuu rido muxuu ridayahaa daciifan haaluu yahay waay keyrka daciifan haaluu yahay sheekhiisi waafiqa ninkan laakiin sheekhiisii ninkan sheekhiisi waafiqo sheekhiisi oo istiqiga ahaa sheekhiis ayaa daciif ah sheekhaas daciifka ah sheekhiisina iqo waay markan sheekhii daciifka ah meesha ka tuuraya wuxuu isku dhejinayaa sheekhiisii hore oo fiqiga ahaa iyo sheekhiisii sheekhiisii kii daciifka sheekhiis ahaa fiqigaasuu qabanayaa maxaa loo malaynaya marka iqa aan iqa in wax ka wariyey muxuu sameynaya marka labadii ayaa isla simaya labadii fiqo isla simaya daciifkii meesha ka saaraya maxaa loo yaqaana tadliis التصفية وها هذا استعمال جري ها اسمعي تدريس التصفية استعمال كيسو بطنا أتغنى هي هاي laba nin baqiyat ibnu ibnu waliid iyo waliid ibnu muslim labadaas ayaa isticmaali jireen waa in la iska ilaaliyo tii la jiray axaadiidu baqiya laysat naqiya fakun mina alaa taqiya warubamaa waxaa la arkaa lam yusqid inuusan ridin raawigii sheekhahu sheekhiisii oo wasqada hayrahu hayra sheekhihi sheekhiisi sheekha sheekhihi way hayrahu sheekhii heyrkiisuu ridaya oo ah sheekhu sheekhi daciifan haaluu yahay heyrkaasi mid daciifa aw amase sakiiran haaluu yahay mid sakiir ah waa ka yar yahay yaraantaasa u tuuraya marka sheekhiisi ma tuuray laakiin sheekhi sheekhiisa sakiir ah waa tuura marka kii weynaa asag ka dambeeyey iyo asag sheekhiisii weynaa ayuu soo qabanaa kii yaraa meeshuu ka tuuraya muxuu saasoo yaraa marka taxsiinan liajli taxsiinin qurxiin darteed waay lilxadiidi qurxinayo kabiir oo kabiir ka wariyay ka dhigayaa ama siqa siqa ka wariyay ka dhigayaa asigoo hadiis qurxinayo kaasi waaye midka suuradaasina waa dhici kartaa buu leeya in lagu suureeyo laakiin xaqiiq ahaan kan waxaa waaye tadliis taswiya waaye ayib wsaxiixu sida saxiixga atafsiil waay um athani dheh athani midka labaad qismiga labaad tadliisu shuyuukhi waay shuyuukhdii tadliisiintoodii waaye shuyuukhdii tadliisiintoodii waaye athani midka labaad tadliisu shuyuukhi shuyuukhi tadliisiintoodii waaye suuradiisna waa kaan wadalika kaasina bian yusamaa am bian yusamiya raawiga inuu magacaabo waayo ku magacaabo wadalika arrinkaasina bian yusamiya huwa raawiga inuu magacaabo shaykhahu sheekhiisu sheekhiisu inuu ku magacaabo muxuu ku magacaabayaa bimaa laa yucrafu xaggaas u taallaa dhammaantoodii mid kastoo bimaa laa yucrafa ku xidhan tahay ogow anyus bian yusamiya raawigii inuu magacaabo waayo shaykhahu sheekhiisii bimaa laa yucrafu aw yukaniihi ama inuu ugu kuniyeeyo waayo bimaa laa yucrafu aw amase yansibu inuu u nisbeeyo waayo bimaa laa yucrafu aw amase yasifu inuu ku sifeeyo waayo bimaa laa yucrafu maxaa loo yaqaana kan oo kale min xayu iraaq naxw tanaazuc soo ma mid kasta kaas ayaa u yaala waay sidaasi ayaa kus ku suuraynayaa haddii saasuu yahay sheekhiis ninkani inuu wax ka maqlay waa la ogyahay laakiin sheekhii ayaa wuxuu ku magacaabayaa magay asaga aan ku aanbixin ama kuniye asaga aan ku aanbixin ama nisbe asaga aan ku aanbixin ama sifa sidan ku anbin aan loo yaqaanin ayuu ku sifaynayaa laakiin sheekhi wuu yahay sheekhi sheekhi waay saasuu samey muxuu sameynaya marka wuxuu rabaa iqraab darteed uu yeelay ama ninkani mashaa'ikhtiisa waa farac badanta in la yihahdo keliya uu rabaa dana kale uu leeyahay sidaasi waay kaasaa la yidhahdaa tadliisu shuyuukh tadliisu shuyuukh waay labadaas qiibood waay saib albayqiin ayaa labadaba waa waa sheegay laba beedoo ku kala sheegay inay laba qaybsameen ayaa kay sheegi karaaye wamaa ataa mudallasa nawcaani alأwalu lisqaad lishakhi waan yanqulu caman fawqahu bican waan yurihi kii labaad he wathani laa yasqituhu laakin yasif aw safahu bima bihi laa yancarif labadaba marka waxay ku tiriyey u sheegay midna inuu yahay tadliisul isnaad midka hore midka labaadna tadliisu shuyuukh inuu yahay bimaa laa yucraf waatana marka ama alawalu fa makruuhun jidda marka wuxuu rabaa xukunkiis muxuu yahay haddaba xukunkiisii xalaal miya mase waa xaaraam taasuu rabaa inuu ku tilmaamo waay waaye asalka laakiin tadliis muxuu ka mid yahay min aqsaami daciifa ka mid yahay waa anwaacu daciif ka mid a waay ama alawalu midka hore midkee alqismu alawalu tadliisu isnaadkii ula jeedaa ama alawalu qismiga koowaad famakruuhun waa mid la kohanayo oo la karaahiyeystay jiddan aad loo karaahiyeystay waay in lala yimaado damahu waxaa dhaleeceeyey ama ceebeeyey akharu lfuqahaa culamaa'i leh culamada badankoodii way way ceebeeyeen way dhaleeceeyeen ni'imaatankiisii yaa ka mid ah dadka dhaleeceeyey ha shucba muxuu dhahay laan azniya axabu ilaya min an udalisa ama muxuu kale dhahay ash- atadliisu aqulkadib waaye laakiin sida sa- ra- saga ah maxaan dhahnay yaa loo nisbaynaya warkaas ya shaafici maxaan dhahay he ya waa hee ما هو قلب هاي معك شافين ولا هاي لكن صح حقيقة صحيحة شعبة كورينا كجو كصونك ليه صح إذا هو الشعبة وركيس ثم كذب قال فريق منهم من العلماء والمحدثين والفقهاء واي ثم كذب مركي ساس أنا سوغاني ثم كذب قال فريق كوح إيو جماعة وحدهن أو منهم من ال... منهم من ال... من أهل الحديث والفقهاء من... منهم من أهل الحديث والفقهاء أما منهم علماء كم يدرسون علماء الحديث هاتهم علماء الفقه لا بد ولكن شارح وعلينا يعني منهم علماء أيا ثم كدم قال فريق كوح وهي دهن ومنهم علماء كم إذا من عرف من سلك الوغرا ميشن إنه كنت لهم هذا qofkii loo yaqaano wax tadriisiin waxa mar laga qaadanayo ma jirta amase mar haddii lagu arko eber waay wax lagama qaadanaayo taasuu rabaa man qof ki qof allaala qofkii curifa loo gartay bihi bitadliisi waay man qofkii curifa loo gartay oo loo yaqaano bihi bitadliisi bihi bitadliisi tadliiska loo garto saara huwa mankaas wuxuu ahaanayaa majruuxan mid la dhaawacay la jarxiyey jarxiga ku dhacay waa mid la jarxiyey waa maxaa laga wadaa marduuda riwaaya waay riwaayadiisiina la celinayo waay majruuxan mid la dhaawacay la jarxiyey la jarxiyey marduuda riwaayati riwaayadiisiina la celinayo aan la qaadanaynin jarxa ku dhacay xadiidkiisa wuxuu noqonayaa daciif waay waayahay wain bayana samaaca waay haba ha caddeeye samaaca waay wain bayana huwa mankaasi haba ha caddeeye asamaaca samacda ha caddeeye waay markan laakiin eh, waa imaan doonaa sidaan ma ahane sida ka raajacsan inay jirto dad ayaa saas qabaan qowla saas ah dadka qaar saasa qabaan laakiin qowlkaasi qowl marjuuxa waay laga raajacsan yahay haddii asaga ninkaani wax tadliisinayay ee oo tasriixiyo samaac lafdu samaac uu sheego hadiidkiisii waa la qaadanayaa ilaa haddii asaga naftir asalkiisiiba ebur yahay mooyaane in daciifaba asalkiis ahaa mooyaane midda kale dad ah oo eh, dad tiqa ah mooyaane dad kale markii eh, dad tiqa ah in wax ku tadliisinayaan la og yahay dad tiqa ah mooyaane qof kale waxaan ku tadliisinaynin la og yahay kaas naftirkiisiin waa la qaadanaya waa ya kaas waa la qaadanayaa kafaytukum yaa dhimaastiray haya an tadriis alaaa maxay yihiin shu- ya- shubaa yidhaahday saddexaad maxay yihiin laakiin qataada ya qataad haye acmash labo أبي سعاب صبيعي سدس ما يعني واي إذا سد على سي إيه أوكله هدي أي سميان علماء قار كم إذا إيه إن أكتودي إفكت دت كاسين هين والأكسين هاي أدي قف كاسين قف دت كاس أوكله كلي إيه تدريس كسمين أيوه وحيسك كوريو إيه والله قاضنا يدهن idan kan warkaani ilaaqiisii ma ahane waa laga ma laga raajaxsan yahay dheh wasaxiix uu leeyahay musanifka naftirkiisii saxiix may keenaysaa khilaaf inuu jiro sida raajaxsanaya to asiga uu sheegi doono waa kan marka wasaxiixu sida saxiixa tafsiil waaye ma aha mar haddii linkaasi lagu gartay in wax tadliisiyey walow mar raba ha ahaatee inuu majruux yahay marduuda riwaayati uu yahay wain bayana asamaaca warkaasi sax ma ahane sida saxa waxaa waaye tafsiil waaye in la kala fiirsho la kala dhigdhigo waaye والصحيح سيدا صحيحا تفصيل كالديك دواي تفصيل ولا قلينا يا هاي فما وحي روى راوي وريي هماغا بلفظ لفظ كوريي لفظ غاصو محتمل محتملا اينو نينكا كمقلي اينو كمقلي نبدا وديعي كرتا كوريي لم يبين فيه السماع لم يبين uusan caddaynin raawigii fiihi maagaasi dhexdiisii assamaaca samaacan ku caddaynin fa mursalun mursal waaye oo laa yuqbalu ayaa laga wadaa fa mursal maxaa laga wadaa ay laa yuqbal waaye mursal waaye mursal maxaa soo marray marka saami daciif waaye mursal haddis meeshan waxaa ula jeedaa fa mursalun ay fa munqaticun waaye munqatici waaye waa mid inqidaaca ku dhacay waaye lama qaadanayo lama aqbalayo sidaas ula jeedaa فمرسل أي فمنقطع واي منقطع هدو يهينا لا يقبل واي لما أقبله إلا الله له ودك له إيه إن قد أعقاسيك ساريسو إنه هديتكم متصل يهي عدينا سمو يعني ما سماعين وسجن يهي كاس وصاص وأما إيه وما وحي أو بيان الراوغ عديه ما فيه هديت تحت سكو عدينا كسمعت أوكله وحدثنا أوكله وأخبرنا أوكله وشبهها إيوه intaasi saddexdaani wixii shibhay ah fa maqbuulun waa mid maqbuul ah oo yuxtajun bihi la xujaysanayo waay markaas sax waay marka tafsiirkaasaa la gelinaya tafsiirkaasi raawigan haddii asaga markii hore loo yaqaanay inuu waa tadliisinaya maanta laakiin caddeeyey samictu akhbaranaa iyo haddathanaa maanta caddeeyey ninkan weligiisii waa tadliisine waa tadliisa loo yaqaanaye samicinaadiisii ma aqbalayno maldhaha ma jirto waay waa caddeeyey ruwaad badana saasay jirta ninkaasi waa mudalis waay laakiin waxaa la dhahayaa meeshaani saraxa bitaxdiid aad argday arkaysa axaadiis saraxa bitaxdiid haddii waa caddeeyey ma ku dhimanaya waa sax waaye ninkaasuu sheegay waa caddeeyey ninka waa koriyey nin imaam fiqaad uu yahay sax waaye haddii nin kale ahaa daciif ahaana markaas waa war gaar ah sidaasi waay idan waxaa waaye tafsiilkaas waay sidaa daraaddeed waa fi saxiixayni wakayrihima min hada darbi kaiirun buu dhahay musanifku raxmatullahi alayh feri waa ku badan yahay saxiixaanku waa ku jirtaa meel asagoo caddaynaya mudalis nin aan ku jiro laakiin waxay itibaaninayaan meel kale ku caddeeyey min baabi shawaahid iyo mutaabacada ay itibaaninayaan ayaa laga yaabaa inuu ku jiro saxiixaanka naftirkiisa waa ku buuxa noocaas وفي الصحيحين الصحيحان كيا كسقنا بي وغيرهما صحيحان غير كودي صحيحان غير كودي اوه ها سنن تيوا واي واكو جرا واي وفي الصحيحين صحيحان كدهدود ايا كسقنا بي وغيرهما غير كودو هي من هذا صحيحان غير كودو من هذا كان حقيسي كاسو الضرب نوعنا كثير من بدن كثير من حيث الإعراب يا إعراب ودرنا ورتو كربنا هذا صح صوتي يا إعراب لو دري ما ما هي مركل هذا عشرة مجرنا هي من حيث الإعراب هي مبتدا خبر كي ساوي صحيحين وفي الصحيحين يا كسقنا وغيرهما ومن هذا وغيرهما غير كود من هذا كان حقيسي كاس ضرب أهي كثير وحبضان وحبضان كنت صحيح صحيحين كويس صدق قدادة من دعامة السدوسي وكله iyo wasufyaanayni athawri iyo ibnu cuyayna waay iyo wakayrihim dadkaas keyrkood ayaa ku jira ku buuxi waay saxiixaanka keyrkaas maxaa ka mid ah ka cabdirazaaq oo kale ibnu hamaam sancaani iyo walwaliid ibn muslim naftirkiisii sidaas waay maxaa yeelay sidiisiiba tadliiska ma aha been ma aha sidiisii asalka hee waa ihaam sida shaarixu sheegayba لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام نوع أو أو كم إذا شك جلينا واي إيهام جلينا وهم جلينا اسمه سينا أصلك واسداسي هدي أصلك ساسها إيهام درت هذا لولي ما ناي هدي ما أنت عدي هم هدي ده نقاطه مرك ربنا ما هيننا واسه واي لب ملا ولي واي وهذا الحكم حكم كاني jaarin waay waadaakan kaasoo alxukmu xukunkan ah jaarin waa mid ku dareersaday xukunkee ninka mdariska haddii tasriixiyo waay in la qaadanayo waay jaarin waa mid ku dareersaday fii man qof dul dhexdood waay fii man dul dhexdoodi waay dallasa tadliisiyey huwa manka maratan hal mar qof hal mar keligii waa tadliisiyey ee looma qab lama dhahayo wixii sii dariistaa laga tuuraa bal haddii tasriixiyo waa la qaadanayaa waay وأما وما كان في الصحيحين وشبههما وما كان وحي أهاضي في الصحيحين الصحيحين كبعض إيه وشبههما شح- صحيحين وحي شبه أه من الكتب الصحيحة كتب الصحيحة ضدك لازم سيدين إني صحيح يهي. عن المدلسين مدلسين تحقوضي أهاضي بعن عن المدلسين كوة تدلسين يعني حقوضي كأهاضي بعن عن waxay ku tadliisinayaan hee fa maxmuulun fahuwa asaga maxmuulun waaye mid lagu xumbaarayo calaa hubuuti samaaci samaac sugnaashidiisii min jihatin ukhraa dhinac kale waaye dhinac kale ayuu ku sugan yahay shaa- wuxuu leeyahay tawaab- taabiciyo iyo shaahid ayuu leeyahay taab- mutaabacad iyo shaa- shawaahid ayuu leeyahay iyo midda kale ixsaanan eh, bidanni ixsaanan bidanni waaye saxiixaanka waxay ku sugan meelaga waa nowel loo wanaajinayaa maxaa yeelay lianna ummata hee talaqad bilqabuul talaqad ha talaqad huma bilqabuul qabuula kala kaluntay idan wixii ku sugan meeshaasi laguma degdeg waa ku sugan yihin laazim wax kalay leeyihiin waxaa laga yaabaa ninkaani xadiidkiinusa tadliis kitaabkiisi saxiixan mid ka mid ah ama bukhaari muslim ku wariya laga yaabaa isagoo la tadliisiyey oo samaacan og yahay muxuu uga tagaa marka samaaxdii og yahay shardigiisa ilaasanaya shardigiisa waxaa ka mid ah sanadka inuu wax guuriyo idan tadriisan keligiis ma ictibaarinaya wuxuu leeyahay dad shaahidu leeyahay laakiin isaga kana sida wax ka mid ah shardigiis ka mid ah sidaas darteed inuu doorbado laga yaabaa se laakiin mar walba ma sahlana waxay ku sugan saxiixaanka waay wa ama athani midka labaad qismiga labaad qismiga tadriisu shuyuukh waay wa ama athani midka labaad fa karaahatuhu karaahadiisii iyo kahashadiisii akhafu way ka fudus tahay maxay ka fudus tahay min alawal waay kii hore labadoodii waa karaahiya ku jirto laakiin way kala daran yihiin waay karaahiyadiisa jiddan u dhahay kii hore karaahatu taxriim ula jeeda gaarisa gaaraysaba tanna karaahatu tansiih waa laga fiican yahay waay waa ka fudus tahay labada ayagoo f- oo xun yihiin ayaa isdhaaman soo maha akhafu dararin waa la dhaa jir soo maha sidaas wasababuhaa sababu lkaraaha karaahadan maxaa keenay karaahada inay akhafay noqoto maxaa keenaya waa kana wasababuhaa sababu lkaraahati karaahada eh, sababkeedu tawciiru dariiqi macrifatihi xadiidka macrifadiisii dariiqiisii adkaynteedii waay ninkan muxuu saas yeelayaa dariiqii ayaa ninkii raawigahaa ka adkaynaya si aanusan u helin can aska dhahay maka maqlin maka maqlin baxdi u baahan tahay kii werinayn waa ka adkaynayaa kii laga werinayn waa ka adkaynaya waay ninkaani kii raadinayn waa ka adkaynaya tawciir waay adkayn waay tawciir adkayn iyo tadi- tadyiiq waay ciriirin waay ciriirin tadyiiq waay ciriirin iyo adkayn wasababuhaa sababkeeda tawciiru dariiqi macrifatihi barashadiisii ama aqoontiisii dariiqiisii la baranayo adkaynteedii waay la adkaynayo la ciriirinayo waaye saas way sababka keensatayn asig ninka ninkan inuu wax ka maqlay waa dhici karta laakiine raadinteeda dadku dhiba ciriirintaas raba bes saasaa loo nacaya ama mata kale waxba ina ka maqan yaha laga yaaba sheekh imis wax ka tuuray sheekh baa in meesha ka maqan yaha dhici karta sidan waa ka daran yahay kaas kaasaa daran kan hogo waa ka- waa dhaama kaas وتختلف الأحوال وتختلف الحال وتختلف الحال حالة ويسخلاف يساوي الحال ومذكرا لفظا ومؤنثا معنى أصل كذا وإن مؤنث يتهي مؤنث يتهي لكن مش يعني هذا اللفظ أهان ومذكرا معنى هانا ومؤنث سيك فهمينا الحالة تو مدينة سكت سما إذا معنى مثل مؤنث هي ساسوي وتختلف الحالة تؤمنهم ما يقول هاي وتختلف الحال حالك واسخلاف يا مريزا حالك واسخلاف يسا معقول مين حالك واسخلاف يسا اسم قبل يسا حالتي واسخلاف يسا أم حالك واسخلاف يا ساس وانا يسمع هذا مركز ساس اللي مسينا تندم وحلسينا معناها أنا لو اعتبرين يا أو مؤنث كتير هاي مؤنث كيسين هذا المحي هيدا حقيقي مس مجازي واي بس مجازي واي وانا بنانت هذه اللي رسمها مجازي واي مجازي التانيث وتختلف الحال حالته واسخلاف إساء في كراهته كراهة التدليس تدليس كي كراهة سي دعا ذا يسو خلاف إساء سذا بحسب غرضه من كان دنت ليه قدر كيدي سو خلاف إساء حد بدنت يسو كليه يسو خلاف إساء ويكلا درنتي ويكلا سهلنتهي tii waraa marka in qaar ka mid u sheego fiiri likawn almughay likawn almughayyari ismuhu daciifa ida kaana fain kaana soo gadaraya shaarixiga sideed haddii ku daysana dhima laha ama sida haddii saas haddii dhahdana jawaaba u baahan tahay markaasi fain intii jawaabdi shardigeeda ay u baahan tahay haddii iska daysana jawaabka uma baahan sideedaba ku caddahay likawn almughayyari kan la bedelay ahaanshihiisii ismu isinkiisa la bedelay daciifan uu yahay darteed ayaad noqonaysaa maraha qaar ninkan magaciisa la bedelay maxaa loo bedelay asagaa daciifa hadduu daciif yahayna waa la qarinayaa maxaa loo qarinayaa si aan la ogaanin maxsaas wuxuu ku erinayaa anuu dhahayaa haddii samictu dhaho beentiisa caddaanaysa waa ceebo waya markaasu marka wuxuu isticmaalayaa wax mutamal ah inuu ka maqleen dhici karto aniga muku dhahay markii hore waa ka maqlay muku dhahay horta maya he ana ku dhahay an waa muxtamala ku leeyahay isaga markii dambe laakiin samictu haddaad maqlay hadduu dhaho beentaada way maxaa dhahay he samictu dhahay kadaaba tahay saasaa ka baqa markaasaa tadliisu samaynaya soo maa sidaas le idan wuxuu maraysaa si oo loo loo magaciis loo bedelayaa daciifan darteeda daciif uu yahay sidaa darteeda لكون المغير اسمه لكون المغير اسمه midki isimkiisa la bedelay ahaanshihiis darteed waaye sababka noqona mar daciifan uu yahay daciifa noqday sidaas wey nin daciifa isimkiisa la bedelay meesha loo qoriyay laakiin muxuu yahay kan karaahiyadiis maxay tahay karaahiyadiisi jiddan waaye waa taxriim ma banaano waaye intan soo socdo kana ugu daran ugu xun ugu xun inta kale laakiin waa iska saarin way dhaaman kan aw masal sagiiran waaye لكون المغير اسمه صغيرا maxaa loo bedelay magaciisii waa nin yar wuxuu ka absanaya nin adag kaa yara wax ka warinaysa maan intaa dhan tahay garkiis fiiri intaa la egyahay nin asaga ka yara cunuga wax ka warinaya waa lagu ceebaysanaya is leeyahay magaciisa u bedelaya si a magaca u qariyo nin kale loo maleeyo aw sagiiran aw mutaakhira alwafaati ama mid geeridiis ka dambaysayba mutaakhir alwafaat inuu yahay sidaa darteed u diidayaa aw samica minhu xaggiisa ka maqlay kaiiran in badan axaadiis badana ka maqlay ninkaani famtanaca markaas waa reebtoomay min takraarihi ninkii soo celcelintiisii calaa suuratin waaxida hal suura ka soo celceliyo ninkan axaadiis badana ka maqlay ninkan markaas wuxuu diidayaa hal suurad keligeed inuu kaga wariyo oo dhowr suuradood kaga wariyo rabaa sidii hadda nin loo yaqaanay mahane si kale kaga warinaya si loo maleeyo inuu yahay nin sheekh badan asagana kuwii hore alamru sahl waayo فالامر فيه سهل واسك سهلين يفاي فالامر فيه سهل اساس هذا يتا اسك سهلين تكون انت دمبكي هو واك سهلين لكن كي هو درنا وتسمح الخطيب خطيبك وها سمحي وها فصحي وها بنيي واي وبنيي وركان دمبي انت دمبي واي وتسمح الخطيب خطيبك وتسمحي وسمحي وفصحي وبنيي واي وغيره غير الخضيب خضيب غير كيسي بهذا كان أنت الدم بقى كان هراء ضعوا في درتي لو يلي أنا هين أنت كلا أما قارهان أدنا كان قف بدن واحد مغلي سيدا درادة سوى استعمال جري سما خضيب البدن نفت كيسا استعمال جري سما وبدين جري وكان لهجا أسمر سما كان خضيب لهجا به بهذا صار سمر وبدين جري سما النوع الثالث عشرة الله سبحانه